barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efimyada geeska afrika iyo caalamkaoo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbacaha bisha juunna waa sagaal sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacadda waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan dhallinyaro magaalada laascaanood ka hirgeliyey goobo dhallinyarada shaqo abuur lagu sameeyey iyagoo mashiinno dharka lagu dhaqo geeyey xaafadaha qaar oo ay dhallinyaradu ku shaqaystaan gabadh waxay xariir tahay marka ay xishood iyo xushmo iyo qadarin iyo xaqdhowr fiican leedahay heesheeda hadalkiiyo xiribteeda nugashahay gabadh waxay xariir tahay markay xulata khayrkeehe xurnaalow rasuulkiiyo siduu xaakinkeen yidhi xukunkiisa raacdee diinta ay ku xidhan tahay waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay abwaan waa beri cabdi cilmi oo uu kaga waramayo buug uu qoray oo uu bulshada ku baraarujinayo kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka maqnayn barnaamijka balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
magaalada hawsen ee dalka ethoobiya waxaa argagax geliyey meydadka dad ku geeriyooday dagaalkii ka dhacay magaalada oo lagu tuuray qabuuro ku yaala dhul godad ah qaar ka mida qabriyadaasi ayaa waxaa ku wada jira tubaneeye meydad ah halka qaarna ay ku jiraan tiro intaasi ka yar ku dhowaad laba boqol oo qof ayaa la aaminsan yahay in lagu duugay gudaha iyo hareeraha magaalada kadib markii toddoba bilood uu dagaal ka socday magaalada dadka deegaanka ayaa sheegay in markaasi ilaa iyo labaatan qabri lagu duugay meydad laga helay wadooyinka hareerahooda kadib dhowr dagaal oo ka dhacay magaalada dagaalkii ugu dambeeyey ayaa waxa uu dhacay dhowr toddobaad ka hor magaalada hawsen waxaa gacan ku-heynteeda isku bedbedelay ciidamada etoobiya iyo kuwa eritrea oo isku dhinac ah iyo kuwa t b l f ee gobolka tigray jihaadiyiinta qalalaasaha ka waday qaybo ka mida waqooyiga mosambiik saddexdii sano iyo barkii lasoo dhaafay ayaa daraasiin carruura ku afduubay weeraro ay qaadeen sanadkii tegaya labada kun iyo labaatanka sidaasina waxaa warbixin la daabacay arbacada maanta ah ku sheegtay hay-adda samafalka britain ee safe the children hay-adda ayaa sheegtay in afduubka carruurta uu noqday xeelad cusub oo cabsi leh joogtana ah oo ay qaadaan kooxaha hubaysan ee ku lugta leh colaadda waxaana ay xustay in tirada la wariyey ay u badan tahay inay ka sarrayso qiyaasta ay samaysay sida lagu saleeyey xog ay soo aruurisay xarunta uruurisa macluumaadka colaadaha la xiriira ee fadhigeedu yahay maraykanka ee loo soo gaabiya agled waxaay tiri ugu yaraan konton iyo kow carruura oo badankood gabdha yihiin ayaa lagu qafaashay gobolka cabo dilgaado halkaasi oo weerarada islaamiyiinta ay ku barakaceen ilaa toddoba boqol oo kun oo qof tan iyo labada kun iyo toddobayo tobankii oo ay rabshaduhu bilowdeen mintidiinta oo gudaha dalkaasi looga yaqaano al-shabaab ayaa argagax ku haya waqooyiga mosambiik waxayna gubaan guryaha qoortana ka gooyaan dadka iyagoo qaarna ku qasba inay askareeyaan bishii maaj kooxdan mintidka ah ee xiriirka le leh daacish ayaa weeraro xiriir ah oo ay ku qaaday magaalada baalma waxay ku dishay daraasiin dad ah lixdan iyo toddoba kun oo qofna waxaa lagu qasbay inay guryahooda isaga cararaan dhallinyarada magaalada laascaanood qaarkood ayaa magaaladaasi ka hirgeliyey goobo dharka lagu dhaqo oo lagu isticmaalo mashiinada dharka dhaqa taasina waxa ay shaqo abuur u noqotay dhallinyaro badan warbixintaasi cabdikariin olol ayaa laascaanood ka soo diray dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa shaqooyin ku cusub bulshada qabta kuwaas oo qaarkood ay soo kordhiyeen mashiinno kala duwan oo lagu dhaqa dharka waxayna ka samaystaan shaqo abuur taasoo dadka qaarkii ay ka dhaadhiciyaan inay tahay shaqooyin laga shaqaysto bulshadanu ay u baahan tahay axmed daahir saalax waa dhallinyarada hirgelisay qaabka dhardhaqista ee dhallinyarada kale ee magaalada laascaanood qaarkoodna ay shaqo abuur u noqotay barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a ayuu uga waramay qaabka ay u shaqeeyaan
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdikariim waan ku salaamayaa salaan ka bacdi v o na way mahadsan tahay kabacdi waxaanu hirgelinay magaalada laascanood gobolka sool shirkad lagu magacaabo sool loodhery andry cleaning shirkadaasoo adeegeedu uu ka kooban yahay saddex section ama saddex qaybood saddexda waxay kale yihiin in dharka caadiga la dhaqayo oo caadiga dharkeen caadiga qaybta labaad waa kaarbadka ama roogaga iyo bustayaasha qaybta saddexaadna waa suudhka koodharka dharka daraygaa u baahan in lagu maydho waxaad isugu tagteen niman dhallinyaro ah markaad samayseen maalgelintan dhardhaqista iyo bal iga waran sheekooyinka ku xeeran inaad ku dhiirataan in la sameeyo shaqadan oo kale ka dhallinyar ahaana idinku aad hirgelisaan kaloo hadeer barnaamijka intaynu hadeer wadnay macbiil baa inoo soo galay xafiiska soo galay wuxuu moodayay in dad ama ajaaniib ah ama run ahaantii oromo ay meesha joogaan oo dhiqitaanka wax dee soomaalida lagu bartayna ma aha khaasatanna laasacanood ma aragtay way kasii duwan tahay oo de waa wax cusub weeye in la dhaho war shaqadan maxay ahayd shaqadiinii ma aha iyo waxyaalo badan baa kaaga imaanaya oo wax kanbay dadka ay ku noqonaysaa oo shaqo waxyaalo badan baa kaa qabsanaya
sidoo kale dhallinyarada ka shaqaysata dhardhaqista oo aan kula kulmay magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhallinyarada laataafka soomaaliga v o a u sheegay waxyaabaha ay kala kulmaan bulshada shaqadan ay ka shaqeeyaan iyo qaabka ay bulshada ugu adeegaan marka dadkii markay arkeen meel cusub oo aysan fakerkana horey aysan u aqoon waxan horey aqoon waxay nagu oranjay qaar ba kula kaftamay kuwana doobilo weynaaday baa tahay marka waxaa laga yaabaa in dadku customarku maalinba waxba ay soo fahmayaan markaad uga sheekaysid oo aad feedbacki aanu tusno oo aan ruugagii iyo dharkii iyo daahiyadii u dhaqno oo aan feedback tusnana qaar marka aad la jacjamaan shaqadan oo kale way cusub tahay oo dadka qaarkood ay su'aalo badan bay weydiinayaan waxyaabaha aad u qabataan oo kale bal iga war wallaahi kolay dadka markay noo yimaadaan waan duwaan gelinaa waxay alaabtii sitaan ama dharkii sitaan ayaan sida go-yaasha dharka caadiga khamiisyada waxa la yidhaahdo suudharhka koodharkii baan u duwaan gelinaa adeegay doonayaan iyo xilligay doonayaan tusaale ahaan qofku qofbaa doonaya dharkiisi o dhantu soo qaaday wuxuu doonayaa inuu maanta ama beri ama ku helo sidii uu rabay iyo wakhtigu rabay ayaan anagoo aanu express uga dhignaa hadduu wakhtigu doonayo markaa sigan qancin aanu si kastoo aanu adeega aanu ugu dadaali karno ayaanu samaynaa si wanaagsan bana noo soo dhaweeyaan baa loogu habaynaya loogu dhaqaya loogu diyaarinaya qof qof ku khaldamay ma jiro nambar nambar ku khaldamay ma jiro waa loo soo talaataynaya macnaha bacaha loogu talagalay kalarka loogu nambarka loogu talsiiriya nambarka loogu talagalay waqtigu loogu talagalay ku helaya dhallinyarada qaarkood ayaa fikradani soo dhaweeyey halabuurka ay kuwa dhigooda ay sameeyeen waxayna sheegeen inay shaqadu muhiim tahay shaqa abuur ay u noqonayso si ay noloshooda wax uga bedelaan bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdilaahi kiise tungu kana mida dhallinyarada magaalada laascaanood iyo guud ahaan gobolka sool fikirkan dhallinyaradani ay soo kordhiyeen aad baan usoo dhaweynaynaa waana waxaa la yidhaahdo adeeg dadku aad ugu baahnaa tusaale ahaan anigu intaanaysan nimankan fikirkan keenin magaalooyinka garowe iyo barco oo oo mataqaanaa gobollada inoogu dhow ah baan usii dhiiban jiray laakiin hadda markaan arkay adeegan ay keeneen aad bay noogu fududeeyeen mataqaanaayey baahiyihii aanu rabnayna aad iyo aad bay nooga haqabtireen aad baanna usoo dhaweynaynaa dadkoo dhanna way ku farxeen sababtoo ah awel waxaad moodaa xoogaa foobiay ka qabeen nidaamkan sistamkan dhardhaqitaanka oo waxaa jira hadda ka hor mooji inaad maqasheene jishigoo kale waxaa ka dhacday ninbaa meherada noocan oo kale furtay heer waxaa la gaari la dhaho qabiilka oo lagaa saaraya marka hadda waxaad moodaa dadki inay wax badan soo fahmayaanoo shaqooyinku shaqo waa shaqo shaqooyinku mataqaanaay ma kala le ceeb iyo mataqaanaay waxa weeye shaqo waa shaqo shaqadanna aad baan usoo dhaweynaynaa fikirkanna dad badan buu ka dhex guuxayiyo dhallinyaradan ilaahay barakeeye iyaga mataqaanaay ilaahay sunan siiyey mataqaanaay waa waxa weeye aad baan usoo dhaweynaynaa waana adeeg fiican dadkana waa ku boorinaya weliba inay mataqaanaay gobolka soo kordhiyaan oo meelo kale keenaan shaqooyin kale noocaasa oo tusaale ahaan dadku hal barnaamij bakhaar buu qofka safaranaya lama ogola waxaa la rabaa industrialku inuu kala duwanaado fikradaha halabuurnimada ee dhallinyaradu ay soo kordhiyeen ayaa ah mid saamayn ku yeelata inay noloshooda isbeddel ku sameeyaan qaarkoodna ay qoysaskooda ka caawiyaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood haatana dhegaystayaal nala dhegaysta mid ka mid a kaalmaha heesaha aynu idiin hayno
halkani waa v o a washington abwaan waa beri cabdi cilmi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada abwaanada ah ee reer jabuuti dhowaana waxa uu bilaabay inuu qoro buugaag uu bulshada ku wacyigelinayo waryaheena sagal siciid faarax ayaana ka wareysato buugaasi uu qoray buugga uu qoray waxaa ka mid ah mid uu ugu magac daray baraarug ugu horeyn sagal aad baad u mahadsan tahay guud ahaana waxaan salaamayaa howlwadeenada v o e da gaar ahaana barnaamijka dhallinyarada buuggan waxaa la idhahdaa magaciisa baraarujiye baraarujintu waxa weeyaan qofku dabcan wuu gamaari karaa gamaarka waxa la ydhahda qofku markuu indhaha isku yar qabto hadday noqoto xag dhaqan iyo xag diimeed iyo xag dadnimo intaba wuu gamaari karaa qofku kadibna wuxuu u baahan yahay wax boodhka ka jafa oo baraarujiya dabka la ydhahdaa wuu yar gamaaray oo indhusku yar qabtay kadibna markaasi waa la holciyaa marka waa baraarujin baraarujintu waxay ka dhiganta qofka xasuusin la xasuusinayo waajibaadkiisa iyo waxa ku eedan saa darteed ayaa buuggan aan ugu bixinay baraarujiye
waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ka hadlayo maxaa ka mid a
waxyaabaha uu ka hadlayo waxaa ka mid ah sagalay ee uu qofka ka baraarujinayo maansada ugu horeyso kale waxaa la idhahdaa abtirsiin marka abtirsiin la idhaahdo soomaalidu meel bay la soo boodaa markaaba waxaa imanaysa qabiil iyo qabyaalad innaguna waxaa laynagu xantaa ama dadka soomaaliyeed ama lagu xiriiraaba inay dad qabyaaladda aada ugu jajaban yihiin saa darteed maansadan abtirsiin waxay ka hadlaysaa inay abtirsiinteenu tahay innaga ummad islaama oo muslimiina in aan nahay qabiilkana sidii ilaahay u abuuray ay tahay in la ysku garto laakiin in la ysqabyaaladeeyo aanay ahayn bilowgeegana kulley waxaa ka mid a bulshooy isirsooca iyo qabyaaladdu aaya ma leh diin baasa'a qeyba iyo abdiya dhaxal waara leh markii abtirsiin la rabo ummadda ugu fiican iyo innagu waxaan nahay islaam raxmaankii abuuray iyo ilaahay garansanoo addoommo allaynu nahay halkaasay mari doontaa saan arkano waxay ku jahaynaysaa bulshada inaan inagu bulsho islaama nahay abtirsiinteennuna ay diinta tahay markaa buuggu wuxuu ka hadlayaa wacyigelintaasi oo qaybo badan leh aadna u ballaadhan maansooyin badan baa ku jira buugaag sidoo kale waxaa ku jirta maanso aad gabdhaha kaga hadlayso maansada bal ereyadeedii maxaa ka mid a
oo ka hadlasa gabadha iyo qiimaheega oo ah asturnaanta iyo diinta iyo qiimo la-aanta gabadha oo ah inayna asturnayn waxaana ay leedahay waxaa loo xeshaa erey xigmad lama huraan iyo markuu yahay xaqiiqee runta lagu xadaayado kama xiiqa aniguna oo kama xabeebsado intay tahay naftani xay xaqa hiiladiisee maqal xaawaleeyey gabadh waxay xariir tahay marka ay xishood iyo xushmo iyo qadarin iyo xaqdhowr fiican leedahay xeesheeda hadalkiiyo xiribteedu nugushahay gabadh waxay xariir tahay markay xulato khayrkee xurmaalow rasuulkiyo siduu xaakinkeen yidhi xukunkiisa raacdee diinta ay ku xidhan tahay gabadh waxay xariir tahay xidigtii shuhuuriyo xorarcayn la daawado xaragana u wacan tahay marka ay xijaabkiyo asturnaanta xidhan tahay gebagabadeedana tilmaamaysa asturnaan la-aantu inay wax gabdhaha u wanaagsan aanay ahayn haddaan gebagabadeeda waxoogaa yar inaga maqashiiyo mar haddayse xoortooy dhaqankiiyo xishoodkiyo xuduudaha islaamkiyo ka xaddaafta diintooy gaaggaabka xidhatoo sunnayaasha xiirtoo xaglaheega faydoo xayraanta suuqoo xubnaheega sharafta leh xayeysiise khayr ma leh waana xeedho furanoon xujo iyo su-aal iyo cidna xaal ku qabanin waa gabadhu marka inta hore wanaagga ah ay ka tagto waa beri waxaa tahay abwaan maansooyin badan oo kala duwan curiya maxaa kugu dhaliyey inaad dhinacii buugaagta qoraalkooda soo dhexgasho aad buugan iyo buugaag kaloo aad qortayba aada qorto
maadaama muddo wax soo curinayay ilaa labada kun iyo sagaalkii suugaanteeduna ay u badan tahay suugaan wacyigelina nolosha qaybaheeda kala duwan aan ku hoga tusaaleeyo kagana wacyigeliyo bulshada ayaa waxay noqotay marka aan golo ku kulanno dhallinyarada ama meel barnaamijaan ku kulanno in suugaanta qayb ka mid a u soo bandhigno akhrinana ayaa waxaa dhacday inta badan in bulshadu ay kaa codsadaan ama qofkii ku arkaaba uu kaa codsado inaad warqadda aada akhriyayso inaad siiso hal warqadood ee maalintaa ka akhriday oo aad gacanta ku sidato bulsho dhan oo intaa leeg ma wada gaadhi karto markaa saa darteed markaan arkay baahida iyo jacaylka ay bulshada u qabto suugaanta iyo afkooga gaar ahaana dhalinyaradu ayaan ku fikiray sidaa darteed ayaa kollay igu kaliftay inaan suugaanteyda qoro oon buug ka dhigo kolba intii dhinac isku raaci karta isleeyahay waxay ka hadlaysaa qayb gooniya sababta labaad igu kaliftay kolley inaan qoro suugaanteyda ayaa ah dadkeenna inta badan waxaa lo odhan jiray berigii hore bulsho wax qorta maaha waa bulsho wax dhegaysata laakiin waxaad moodaa inay taasi maanta meesha ka soo baxaso bulshadeennu ay bulsho wax akhrida isku soo bedelaso oo ay dadku jecel yihiin wax akhriska sababtaasina eedna waa mid igu dhiirigelisay inaan wax qoro markana dhegaystayaal ciyaarihii iyo faarax maxamed cali
aan ku bilowna xulka qaranka wadanka faransiiska oo isku diyaarinaya koobka qaramada qaaradda yurub ayaa ka walaacsan dhaawaca soo gaara weeraryahankooda karim benzima ciyaartii saaxiibtinimo oo ay saddex iyo ebar uga adkaadeen wadanka bulgaariya weeraryahanka kooxda reaal madrid benzima ayaa ka dhaawacmay qaybta kore ee jilibka kadib markii ay isku dhaceen difaaca wadanka bulgaariya waxaana lagu bedelay weeraryahanka kooxda chelsea olive cruj kaas oo dhaliyay laba ka mida saddexda gool oo faransiisku ku badiyey halka goolka kalena uu saxay antonio griezman jug jilibka ah ayaa soo gaartay taas oo saamaysa muruqa wuxuuna dareemaya xanuun wuxuuna codsaday in la bedela ayuu yidhi tababaraha xulka qaranka wadanka faransiiska didier deshames tababara dishames ayaa sheegay in shaqaalaha caafimaadka ee xerada xulka qaranka wadanka faransiiska ay la tacaalayaan dhaawaca benzima kooxda kubadda cagta ee manchester united ee wadanka ingiriiska ayaa lagu soo waramayaa inay dadaal dheer ugu jirto sidii ay wadahadallo ula furi lahayd laacibkooda khadka dhexe paul bogba iyadoo ka cabsi qabta in xidigan caalamiga ah ee wadanka faransiiska uu dhammaado qandaraaskiisa taas oo dhabarjab weyn ku ah kooxda old travord bogba ayaa galaya sanadkiisii ugu dambeeyey ee heshiiska manchester united wuxuuna awoodi doonaa inuu wadaxaajood la furo kooxo ka baxsan wadanka ingiriiska bisha janaayo ka hor inta aanu si bilaasha uga tegin kooxda xilli ciyaareedka labada kun iyo labaiyo labaatan labada labaataniyo saddex united ayaa haysatay fursadii ugu dambeysay ka hor bilowga xilli ciyaareedka soo socda waxaana sida uu sheegay telefishinka e s b n soo baxaya warar sheegaya in kooxaha real madrid iyo yuventus ay isku diyaarinayaan wadaxaajoodka ciyaaryahankan sidoo kale ilo ku dhow bogba ayaa u sheegay telefishinka e s b n in kooxda baris ay sidoo kale kusoo biirtay kooxaha daneynaya laacibkan inkasta oo wakiilka bogba mino royler uu si cad u sheegay in bogba aanu heshiis kale u saxiixi doonin united haddana waxay manchester united isku dayi doontaa inay wadaxaajood natiijo kusoo dhammaada la gashay siddeed iyo labaatan jirkan si aysan uga khasaarin sagaashan milyan oo ah qiimaha bogba ugu dambeyntiina dhegaystayaal xulka qaranka wadanka algeria oo isku diyaarinaya isreebreebka koobka adduunka ee sanada labada kun iyo labaiyo labaatanka lagu qabanayo wadanka qatar ayaa sii wada guulihiisa kadib markii ciyaartii saaxiibtinimo ee toddobaadkan uu hal iyo eber uga adkaado wadanka maali goolka qura waxaa u dhaliyey kabtankooda riyaas mahres oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee manchester city waxaana ahayd ciyaartii shan iyo labaatanaad oo aan laga badin xulkaasi guuldaradii ugu dambeysay ee wadanka algeria ku dhacda waxay ahayd bishii oktoobar sanadii labada kun toban iyo sideedda iyadoo wixii markaasi ka dambeeyey ay badiyeen sagaal iyo toban kulan halka toddoba ka midana ay barbardhac galeen algeria waxay qaybta a ee isreereebka koobka adduunka kula jirtaa dalalka burkina faso niger iyo wadanka jamhuuriyadda jabuuti xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga intaa
mar kale dhegaystayaal aynu dib ugu laabanno kaalmihii heesaha
idaacaddeenii dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
Love, love, love, love, love, love,